madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa caawa fiidkii soo gebagabeeyey shirweynihii qaran ee caafimaadka kaasoo muddo saddex casho ah ka soconayay magaalada muqdisho madaxweynaha ka hor ayaa waxaa warmurtiyeedka ka soo baxay shirweynaha caafimaadka v o a uga waramay doctor cabdirasaaq axmed dalmar oo ka mid ah takhaatiirta soomaaliyeed ee xilligan ka howlgala magaalada muqdisho qodobada wuxuu quseynaya shan waaxood oo caafimaadku asaas u ah qodobka koowaad oo ah heykalka caafimaadka iyo sistamka iyo dowladnimada sidii loo dhisi lahaa qodobka labaad oo ah gaarsiinta daryeelka caafimaadda ee qaab tuulo oo nidaam loo sameeyey iyo shaqaalihii ka howlgeli lahaa caafimaadka oo ayagana shuruucdii lagu kala hagi lahaa tababaradoodii laga dejiyey nidaam iyo daawada soo gelaysa waddanka wax alla wixii shuruuc ku saabsan iyo qodobka afraad oo ahaa xog in la helo ama cilmibaaris laga sameeyo sidii daawooyin casriga waddanka loogu hirgelin lahaa iyo kan shanaad oo ah maalgelinta caafimaadka oo caafimaadka haduusan maalgelin lahayn awsan hawshii lagu dhaqaaqi karin dhanka kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey xiritaanka shirweynaha qaran ee caafimaadka looga doodayey ayaa ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray caafimaadka soomaaliya waxaana uu sheegay in laga soo gudbay xilli adag oo takhaatiirta loo baacsanayay qabiil ahaan gaar ahaan wakhtigii uu socday dagaalkii afar biloodlaha ee muqdisho ka dhacay kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii dagaalkii afartii bilood ee muxuu ahay sagaashan iyo kowdii xamar ka dhacay yaan xasuustaa iyada oo mamarka qaarkood dhakhaatiir faray madaxa laga saaro kan kan joojiya kan kan qal ama kan daawey ukaadi kalaad gacanta ku haysa kan mid lala ordayo oo koox muxuu qoryo sidata ay ay muxuu la ordayay dhakhtarkii oo shaqo ku jiro la yidhaha jooji oo saaradii laisku soo gala dhexdeedii yacni waxaa maalintaas dhakhtar soomaaliyada un taagnaa oo shaqadaas wax ka hayay in badan oo dhakhaatiirta soomaalida ka midna waa ognahay naftooda inay ku waayeen dalka meelo kala duwan oo ayadoo aanay jirin sabab yani tii saa timid alxamdulilah laakiin haddana la dilay sababta loo dilana un shaqo caafimaad uu ku jiro ama waxaa loo dilaa laga yaabaa loo helan waayo daraaddeed reer hebel in laga dilay waaxid nooryaan aho muxuu ahay tacbaan aha meel inta lagu dilaa nin dhaktar aho muxuu ahaay yaa la dila way dhacday waa la garan karaa dhaktar hebel dhaktar hebel dhaktar hebel aa dhihi karaa waa la tirin karaa dhakhaatiirta oo loo dilay muxuu ahay aarsa qabiil daraaddeed sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu qeexay in soomaaliya ay leedahay laba hadaf kan koowaadna uu yahay in la helo soomaaliya oo mid ah labadaas hadaf waa maxay midku waxa waaye soomaaliya oo mid ah in la helo dalkii soomaaliya oo mid ah oo min raas gamboone ilaa raas caseer ilaa laawiyo caddo ilaa xagga dowlad soomaaliyeed oo mida ay ka taliso in la helo waa hadaf hadafka labaad waxa waaye soomaaliya oo degan in la helo degan dhinac amni u degan dhinac dhaqaale u degan dhinac siyaasadeedna u degan oo la garanayo oo qawaacid iyo principles la garanayo ay ku salaysan yihiin waxaas wax laysku maxaan khasbay oo sanka layska geliyey oo qoraga madaxa laysaga saaray oo qora haddii madaxa layska qaada bili qofka ma aha rabitaan iyo faham iyo ogaal waxaas inay ku yimaadaana rabnaa ma sahlan intaa kadib markaas kadibaa muxuu ahay wax kastoo oo kasoo dhexda ku jiraa ay shaqaynayaan marka intaas la helo qofka soomaaliga ahi markaasu qof soomaali ah oo adduunyada wax la wadaagi karo oo adduunyada micno la wadaagi karo oo u noqonaya inta ka horeysa ahi waa dhibaataysaanayna magacyada iyo timbarayaasha xunxun ee nagu dhegan iyo waxaa inaan maalin walba mid intaan iska fujino aan iska tugnay nooga baahan tahay shirweynaha qaran ee caafimaadka looga hadlayay ee caawa ku soo xirmay magaalada muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay takhaatiir fara badan oo qaarkood ka yimid dalka dibaddiisa waxaana mas-uuliyiintii goobjoogga ka ahayd ka mid ahaa wasiirka horumarinta adeegga bulshada doctoreysa maryan qaasim axmed wasiir ku-xigeenka adeegga bulshada iyo xildhibaano ka tirsan baarlamanka federaalka soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho